madaxweyne ku-xigeenka ahna siyaayaha xilka madaxweynaha guddoomiye ku-xigeenada golaha wakiilada xubnaha golaha wasiirada xubnaha guddiga doorashooyinka hay-adaha caalamiga ah iyo kuwa maxalliga ah marti sharafka ciidamada amniga howlwadeennada golaha saxaafadda assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaanka dib mudana madaxweyne mudan iyo mudanayaal waxaan idin ka mahad celinayaa soo ajiibidda iyo ka soo qaybka isgalka munaasabadda kalfadhigan sida aada la wada socotaan waxaa dhowaan la magacaabay guddigii doorashooyinka puntland oo ay guddigii doorashooyinka puntland oo ah aalad dastuuriya kuwaas oo sidaas awgeed waxaa kala fadhigay loo qabtay in ay golaha wakiiladu uga gutaan waajibaadkooda dastuuriga mudane madaxweyne iyo mudanayaal sida aan wada ogsoonnahay maaha markii ugu horreysay ee puntland laga magacaabo guddiga doorasho guddi doorasho sidaas awgeed waayo arag ayaynu ku nahay arrimaha dimuqraadiyadda iyo guddiga doorashooyinkaba waxaanu shabaahi weyn u qabnaa in aynu halkeedii ka sii wadno arrin arrimaha dimuqraadiyadda waana tan keentay in la magacaabo guddigan taasoo xilkooda iyo awoodahooduba ay ku xusan yihiin dastuurka iyo ceerka guddiga doorashooyinka dowlad goboleedka puntland mudanayaal muddadii labada kalfadhi u dhexaysay waxaa dalku soo maray marxalado badan sida dhinaca siyaasadda iyo amniga abaaraha iyo amnigaha haddaba guddiga joogtada ah oo matelayay golaha wakiilada wuxuu mar kasta u taagnaa gudashada xilka iyo waajibaadka kaga aadan arrimahaas ugu dambayntii maadaama ay dalku ku jiro abaar aada u dheer waxaan halkan baaq uga dirayaa dhammaan dowladda iyo shacabka si aan isugu taagno kana qayb qaadanno sidii aynu taageero ugu fidin lahayn dadka ay abaaruhu saameeyeen sidoo kale waxaan soo jeedinayaa in in la iclaamiyo roobdoon la badiyo waxaana eebe uga baryayaa inuu abaarta inaga saaro mudane madaxweyne waxaan kuu soo dhoweynayaa si aad inoogu furtid kalfadhiga aan caadi ahayn ku soo dhowow mudane madaxweyne
xarakaado maanta ma jiro waxaan umanayaa shacabkii laysu garaaci jiray iyo salaantii iyo waxaan umanayaa abaartaa inay saamaysay dhammaan waa idin salaamaya bismi illaahi raxmaan raxiim mar labaad mudana guddoomiye mudana mudanayaal mudanayaasha ku xiga mudanaha mudanayaasha golaha wakiilada xubnaha golaha xukuumadda madaxda dhaqanka wakiilada hay-adaha caalamiga ah ururada bulshada bahda saxaafadda iyo dhammaan marti sharafta kale ee ka soo qayb gashay madashan aan caadiga ahayn waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu mudanayaal iyo marwooye waxaa maanta farxadii ah ka soo qaybgalka furitaanka kulankan aan caadiga ahayn ee golaha wakiilada dowladda puntland ay yeesheen kaasoo ujeeddadiisu tahay ansixinta guddiga doorashooyinka dowladda puntland oo la magacaabay bishii february shan iyo tobankoodii labada kun iyo lix iyo tobanka haddaba inta aanan u gelin qodobka isaga ah waxaan jeclahay si yaroo kooban inaan uga hadlo laba arrimood ta ugu horraysaa waa abaaraha waxaan ku raacsanahay guddoomiyaha in iyadoo la iclaamiyey haddana laysugu tago roob doonta sida aad la socotaan markii aanu ku dhawaaqnay dowladdu abaarta bishii february lix iyo tobankeedii ayay xilligaa isagaa waxaanu ku bilownay toddobaatan iyo siddeed goobood ama tuulo oo abaartu ay hayso maanta ay taariikhdu tahay saddex iyo labaatankii bishii afraad waxaan hortiina ka caddaynayaa boqolkiiba boqol dalku inuu abaartu jiro waxaan kaloo sheegayaa oo hortiina ka sheegayaa qaybihii ugu horreeyey ee xooluhu ay ka dhammaadeen inay soo galeen tuulooyinka oo inta aan ka warayo ilaa laba iyo labaatan qoys ay soo galeen oo xooluhu ay ka dhammaadeen kuwaasoo qaybtii ugu horreeyey wixii raashin ay dawladdu kari karaysay iyo biyo isla xalayba loo qaaday xaaladda nabadgelyada mudanayaal iyo marwooyin xaaladda nabadgelyada guud ee dalku waa fiican tahay sida aada la socotaan dhowaan dalka waxaa ku soo duulay maleeshiyaadka al-shabaab kuwaasoo dalka ka soo galay dhinacyada badda ee gobollada nugaal iyo mudug iyagoo ujeeddadoodu tahay inay burburiyaan horumarka iyo nabadgelyada ka jirta dalka iyo dadka puntland balse ilaahay mahadii dowladda iyo shacabka looma kala harin ciidamada puntland iyadoo aan runtii ku ammaanayo hawshaa iyadaa waxay u qabteen si wadaniyad leh iyo geesinimo iyadoo aan ilaahay uga baryayo intii geeriyootayna inuu naxariistii janno siiyo intii dhaawacantayna uu u boogadhayo mudana guddoomiye iyo mudanayaal sida uu qabo dastoorka waxay dowladda puntland go'aamisay in dalka laga hirgeliyo nidaamka dimuqraadiyadda iyo doorashooyinka ansixinta asxaabta badan taasoo shacabkeennu in badan dhowrayeen ahna xuquuq distooriya oo ka maqnayd in la soo celiyo si arrintaas loo gaaro waxaa dhowaan si wada jir ah xukuumadda iyo baarlamaanku u magacaabeen guddiga doorashooyinka oo ah guddi madax bannaan iyadoo aanu kalsooni weyn ku qabno in guddigaasi hanan doono xilka culus ee loo igmaday dalka iyo dadkana ay gaadhsiin doonaan doorashooyin xor ah oo xalaal ah mudana guddoomiye mudanayaal waxaan shacabka reer puntland u soo jeedinayaa inay dhowraan kana shaqeeyaan nabadgelyada guud isla isla markaana isla shaqeeyaan ka shaqeeyaan wada jirkooda golaha wakiilada dowladda puntland waxaan ku ammaanayaa muddadii ay fasaxa ku jireen inay booqdeen deegaanadii laga soo xuliyay laga soo xulay kana keeneen warbixin iyo xog dhab ah oo ku saabsan abaaraha dowladduna runtii ay ku fogan tahay annagoo ka duulayna warbixintaa in habkii wax loogu qaban lahaa deegaamada aanu ku tala jiro min ku dhex jiro haddeer waxaan madaxda dowladda soomaaliya u soo jeedinayaa inay wakhtiga yar ee u hadhan waqti uga faa'iideeyaan shacabka soomaaliya soomaaliyeed kana shaqeeyaan hirgelinta go'aamadii ugu dambeeyey ee garoowe iyo muqdisho lagu gaaray sidoo kale waxaan codsanaynaa in kulankii dastoorka lagu qaban qaban doono muddo lagu muddadii lagu heshiiyey ee tobanka cisho may tobankeeda ahaa ee sanadkan iyadoo runtii ay soo baxayaan warar sheegaya in la rabo in laga riixo muddadii loo asteeyey waxaanu caddaynaynaa dowladda puntland inay weli taagan tahay badkii ay caalamkuna markhaati ka ahaayeen dowladda federaalka iyo puntland ay ku heshiiyeen iyadoo la dhowrayo wakhtiga yar ee u harsan dalka ugu dambayntii mudane guddoomiye mudanayaal waxaan idinka rajaynayaa in kalfadhigani noqdo mid ansixiya guddiga doorashooyinka puntland oo looga fadhiyo shaqo culus waxaan furayaa waxaan furay waana furan yahay kalfadhiga aan caadiga ahayn ee maanta waanad mahadsantihin
waxay doonayaan xaaladda abaarteena furxiya kadib dagaaladii hadda u dambeeyey garaha isaguna da walaaloogay inuu kuqumayaaba
anigana ma ma daadan karayo mana ciidamin karo ninkaas dareerkiisa inta dadka aad loo fadhiyay in loo gurmado oo ku qaabeeya waxaa weeye toddobo laba eber toddobo sagaal sideed toddobo toddoba laba eber toddoba sagaal eber toddoba sagaal sideed toddoba su-aashaas kooban waa inta taxika waxaa weeye soomaaliya waxa caama hadda musiibo guud jirta oo dhawaan dhacday oo muddo badan la jirtay dhibka tahriibka dhalinyarada ku dhammaanaya badaha ku cararaya qurbaha iyagoo ka cararaya dalkooda duruufo jira puntlandna waxay ka mid tahay meelaha ay dad saameeyeen qoysas badan ay carruurtooda ku waayeen laba sano iyo dheeraadka xukuumadda jirta arrimaha karimaya markaa weysin waxa ugu muhiimsan shaqo la-aan iyagoo shaqooyinkii aqoonteeda wax soo qortay inaysan helin system cadaalad cadaalada kusanayaan saasa kalimaysa meliga wax kasta shaqaale kasta wasiirku ninkuu watay ninka wasiirka mas-uulka ninka hay-adda haysta qof walba qof buu wataa marka marna cadaalad ka sugeynay leeyahay arrintaas xal bay u baahan tahay oo in su-aasha ayada waa su-aasha ta saddexaad waxaa weeye wuxuu koobaya puntland go-aan bay ka qaadatay doorashada laba kun lix iyo toban intaana hadda go-aankii dambe labaada ka hor go-aankaasi si midaysan baa shacabku u qaatay isimo qaybin kala duwanaa siyaasiyiin bulshaqay baarlamaan go-aankiisa jir dhammaan shacabka ayaan dib loola qalada dib loogu soo celin ayaa go-aankaasi go-aan ka duwan soo baxay shacabkana awal waxaa la gaarsiiyey meel aad iyo aad arrintaasi say u dhacday ilaa hadda ummadda iyo annagu ma dhacsan sababta arrintaas warbaahinteeda waa jeclahay su-aasha u dambaysa waxaa weeye commishinka hadda la magacaabo soo dhaweynaya xildhibaan kufada sidaa dambeeyey ugu celiy si hadda u dambaysay markii oo bay ee la qaatay sababta loo qaatay waxaa lagu sababeeyey duruuf shacabkii oo awalkiisana ummadda puntland waysan ahayn xaq u lahayn in talada lagu soo celiyay hadday xitaa qaadanayaan inay wax ku bedeshaan maxay ku bedesheen iyagoo u dhambay go-aan qaateen madaxweynaha waa ugu taageeray halkaa shacabkii waa ku lumiseen shacabkii su-aashaa marka arrintaas maxaa ka ogaaday su-aasha dambaysa waxaa weeye commissionka hadda la magacaabo waa soo dhaweynayaa aad iyo aad u soo dhaweynaya waa tallaabo muhiima laakiin xukuumaddeenu waxay balan qaaday laba kun iyo sagaal iyo toban one man one vote inay gaarsiinayso shacbad ama one person one vote arrintii noocaas guddiga xilligaa la magacaabay hadday bedel gaarsiin waayaan idinkii la daahay baa eeda leh mise ayaga xilligaa loo dhiibay baa eeda yeelanaya wasalaamu calaykum waraxmatullahi
ثم العالية موضوع عظيم وآصحتها كتب دورشوينكا سنة سعودة ما تدرك وحا كتيرا أهما ووين مسلمين وإن كملت هاي دلالة الصور وعلامها أمار تهريب يوسوين كلها مبانية بيسر ما تكهر بولاي إن وحا ويحالتها أنا ونوجره إن يكفر العالية أن ما تكفر تلفها ليسنه إن المشكلة وهذا ما تصلح ذكر لوطنه يشترى أي بالبلاد بالبلاد إذا ذاك بكم إنه تطلع اسمها الأهمية نبى بيترى والقرعة كذبها ويوسفي وجه السرعي وقت تطلع بيتية هتوكر بها للجرد هاتم إلى يلبت لما تقصدي بالواقع هذا اليوم نبتنا عفوا xeladii mana ku geeyey baa waxaa la yidhi wuxuu dacay inuu nisto markaasuu u yeeray markuu u yeeray baa jibaan wuxuu yidhi maxay ku dhugtaa maxay iska dhugtaa dalkaa maanta xaaladiisu ay halkaa marayso oo u baahan
ka suuli lahayd oo kala saari lahayd qofada la magacaabiyo iyaga maxaa ku dhacay gormaas la soo magacaabiyo warmaasantii
waan salaamayaa madaxweyne laba su-aalood yar baan rabaa inaan ku weydiiyo su-aasha hore madaxweyne waxay ku saabsan tahay abaaraha sida laga sanqariyey abaara dhowya waddanka ku jiro baahsan oo sumaciirsataa waxna waad ka sheegtay oo inay xukuumaddu gacanta ku hayso madaxweyne meelaha qaarkood waxay u baahan yihiin biyo in loo geeyo dadka meelaha qaarkood dadku biyo way haystaan waxay u baahan yihiin in loo geeyo qutal daruuri iyo raashin iyo waxyaalo la mid xukuumaddu inay gudda abaareed magacowday oo qorshaha lagu jirana waa ognahay waxaan jeclahay arrimaha inaad faahfaahin dheeraada naga siisid midda kale maxaa u diiday xukuumaddu inay socoto oo gobollada iyo degmooyinka ay marto oo dhulka fogfog iyo meelaha maxaan ku dhahdaay ee islaamiga ka baxsan in la soo eego oo laga soo warbixiyo xogta abaaraha ee ka jirta iyadoo baarlamaanku xogo badan uu kusoo ururiyey lana hayo xogihii arrintaa waxaan rabnaa inaad magax weyn bal xog dheeraada naga siisid arrinta labaad waxaa weye madaxweyne waxaa jira berigii dhaweytay ee dagaalka la galay askar dhimatay baa jirta oo ciidamada puntland ka mida iyo kuwa dhaawacmay waxaa guryaha loo joogaa madaxweyne waan qaati billaahi ka joognaa askartii dhimatay waalidiintoodii iyo dadkoodii baa noo jooga madaxweyne maxaa ugu tala gasheen intaa xukuumaddu tihiin dadkaas waxay leeyihiin waxaan rabnaa dowladda in loo geeyo xukuumadda in loo geeyo wuu u shaqayn jiray wiilkoodii wuu ahaa hooyadood iyo aabahood baa jooga halkanay ka ooyayaan wax qorshe ah oo aad ugu tala gasheen oo cad oo aanu ku keenno madaxweyne waxaan nahay aad noo sheegtid kuwa dhaawaca waxaan ognahay in xukuumaddu ay dadaal badan samaysay wixii liitay la qaaday wixii kale ay joogaan waxa kale laftooda dhaawaca ah ee ee cusbitaalada iyo meelaha ka jooga iyaga laftooda madaxweyne waxaa ka muuqda qaarkood dayac badan baa ka muuqda marka waxaan rabnaa gacan ku-hayntoodu waa- waa dhaliilayaa kulli anagu cidda gacanta ku haysa madaxweyne waa dhaliilayaa waana mahadsanta
anuu daru mid cusub ka hadli maayo laakiin qadiyad xildhibaan hore ka hadlay baan rabaa inaan naaxnaaxiyo waxay tahay four point five four point five waa dhaxulay waana galay si walba waa la yeelay sababta aaryada looga saaray si fudud daddu weynaha reer puntland ma aha miduu ku qanacsan yahay xukuumaddu markii horena iyadaa wadwaday iyadaa lix gobol ku shirisay iyadaa dadweynaha ilaahay ka dhaadhicisay beesha caalamka markay timina shacabka iyo golayaasha dawladda madaxdoodu wixii ay insha allahu ka hadli jireen way ku taageereen markhaanti cad bay ka baxshay way muuqatay inay adag tahay four point five in laga gudbo kullu dhammaan waxgarad baynuna laakiin in lagu kala jajabo baa laga doorbiday in meel laysku raaco sida laysugu markhaanti furay saasay ahayd laakiin haddii laga baxayey oo laga noqonayay qadiyaddaas sida looga noqday waxay ahayd in dib loogu cesho dadweynaha tala dib loogu cesho si laysu aamino oo looga ballamo oo la yidhaaho wixii aynu wadne sax bay ahayd laakiin laga maarmi waaye waxa weeye soomaalida kama hari karna aan raacno sidee marka hadda kadib laysu aaminayaa xukuumadda iyo shacabkeedu see isu aaminayaan wey hadda kadib madaxweyne intaa way su-aashaydu
february lix iyo tobankeedii baa kalfadhigii ugu horreeyey aanu isugu yaadhnay dowladda iyo hay-adaha eh, ama ha ahaadeen n g o-yada ama kuwa u n taba ha ahaadeen goobta iyadaa آه، runtii waa la yimi wax badan baana laga sheegay آه، hase ahaatee sidii loo doonayey in wax loo qabtana runtii wax looma qaban آه، wax badanna waa la qabta ilaa iyo imika